إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada saaka ead ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax khasaare dhaliyay la egtay askarta xabashada etoobiya ee ku sugan garoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jira saraakiil iyo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay wilaayadda wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo mudug ayaa ka warramay weerarradii cagmarintaha ee shalay ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe khasaare dhaawac ayaa ka dhashay shil ka dhacay degmo ka tirsan waqooyiga soomaaliya xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay dalka elitereya ee dhaca qaaradda afrika hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha halkalsiisto xoolaha lagu iibiyo degmada buulaburde wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowladdiini ah u qabatay nabadoonada beesha hintare ee degta qaybo ka mid a gobolkaas faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxaya dalka evricost kadib toddobiyo afartan sano oo gumaysi ku joogay intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii saaka ee ugu doorkaroonaa ee warka yaga subax ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labiyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan koob iyo labaatanka februari sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax khasaare dhaliyay la eegtay askarta xabashada etoobiya ee ku sugan garoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guutada qaraxeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax waxay ku weerareen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada etoobiya oo ay ku ilaaliyaan garoonka magaalada baydhabo waxaana weerarkaas ku dhaawacmay laba askari oo mid etoobiyaan yahay halka midka kale uu yahay ciidamada maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed ee daacadda u ah xabashada etoobiya taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jirta saraakiil iyo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka waramaya maxamed cali aadan taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deegaano gaaraya ilaa lix ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadeen kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadilay oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guud ahaan si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadan iyadoo sidoo kale la raaciyey khasaaraha ka dhashay weerarada waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo allaah kaashanaya ayaa dhowr jiho weeraro qorshaysan uga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol koob iyo toban askari waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo hadda ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa gaadiidkii iyo saanadii milatari ee u gacangalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yidhi allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo addoomihiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimada towxiidkana kor yeelay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga heestaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaanadeeda barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga muslimka ah ee soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
wulaadda wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo mudug ayaa ka warramay weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay wilaayada shabeellaha dhexe waxaa isa soo taraya dadka sida diiran u bogaadinaya weeraradii xasminta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo si daran loogu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusleyda kuwaasoo si tarab tarab ah dhigta dhiiga loogu daray deegaanada kale ah alkowthar ceel cali axmed daaru nicma iyo deegaanka cali fooldheere oo dhammaantooda dhaca gobolka shabeellaha dhexe waaliyaasha wilaayaadka mudug iyo shabeellaha dhexe ayaa iyaguna kusoo biiray dadka sida diiran usoo dhoweynaya ee u bogaadinaya weeraradaas sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo u warramay idaacadda landalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay khasaaraha tirabeelka ah ee gaaray ciidamada dowladda federaalka walaalow khasaaro xoogla ayaa la gaarsiiyey cadowga ilaahay waa ku mahadsan waqudda cadaabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin iyadan iska dhaafay saraakiishoodii yaa la waray xagga gaadiidkana gaadiid furan ayaa laga furtay oo kuwa dagaal iyo kuwa kalo adeegsan walilahi alxamdu dhaawacuna intaas waa ka baran yahay waa inta aan aragnay waxay ay ku qaateen ay la carareenna waa waa dhici kartaa maba dhici karto in aan wax un aysan hore u qaadan marka khasaaruhu aada ugu xurisyaa maanta sheekh yuusuf mar waxaa laga weydiiyey deegaanadii shalay dagaalada ka dhaceen ayaa xusay inay xasiloon yihiin oo ay degan yihiin gacantana ay ku hayaan ciidamada mujaahidiinta intii ay joogeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda deegaanada haatan laga farmaroojiyey iyo dhibaatooyinka ay geysteen ayuu sidoo kale ka warramay waaliga deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhoweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadeyn ayaa ka socota dad islahay isjeclaay oo guddo iswaayey ayaa is helay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku soo bahaysan dugidda shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday walaalow sidaad og tahayba cadowgaanu xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurka iyo macawsley ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sanadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabadfallo aad u weyn
waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ah sheekh xasan abu xamsa oo isagana u warramay idaacadda alandalus ayaa tibaaxay in ciidamada dowladda federaalk ay ka carreen deegaanada u fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay ka dhigan tahay inay been iyo barbagaando isku dhaarsadeen sida uu hadalka u dhigay waaliga wilaayada mudug
waxay ka dhigan tahay baabilkaa sidaan u yaalla baabilku sidiisa waa been been tularaad ma lahan asal ma lahan xidid dhulka gala ma lahan waxaan waa wax markii horeba been laysu sheegay ahayd gaaladu ay kusoo diilo beena ay kusoo horgelisa dadkaan ma garanaysaa mursidiinta ah laablakac bay marka hore ku yimaadeen carcarkii ay ku yimaadeenna laablakacaasaa keenay maantay lex deegaan saacada gudahooda mujaahidiintu gacanta uga dhigaanna waxaa iskale beenta iyo maogtahay waxaa hididiirada beentaha noocaana eh, nimanku waa ma garanaysaa hankii ay lahaayeen iyo beentii loo soo sheegay wixiyaa beenoobay waa niman aan maogtahay waxaa la goostay mushaaraadkii iyo wixii ay gaaladu ku caawi jirtay waa la goostay ayagu dhexdooda waad maqlayseenoo eh, hoosay isugu rogmeen ugu dambayntii sheekh xasan abuu xamsa oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa fariin ku qoran baal dahabi ah iyo safaxaad dhalaalaya u diray ciidamada mujaahidiinta ee qaaday weeraradii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waaliga ayaa baaq u diray dadkii laga dulqaaday heeryada gumaysiga ee askarta dowladda federaalka oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allaha barakeeyo intii ku shahiiday shahaadadooda allaha aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay cisi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana insha allahu tacaala xuurul cayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala cisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteennay shaafiyeen asbaabta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowse allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhex cadowgii ilaahay laga dulqaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin xogaalihiin soo dhaweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay inay ma garanaysaa jika diineedaa lagu yaqaanay dadnimaa lagu yaqaanay diinjaceylaa lagu yaqaanay waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeye oo ugoon qala oo u oo soo dhaweeye gobla gobasha u fidiya si kastaba xaal ku ahaadee aroornimadii shalay oo khamiis ahayd taariikhda hijiriyadan ay ku beegneed koob iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsaneed labaatanka februari sannada laba kun shan iyo labaatanka cutubiyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata hubka waxgumaada ee noocyadiisa kala duwan ayaa weerarooyin muddaa lasoo gurfaynayay fuliintooda waxay kula duldhaceen xirooyin ballaaran oo iskorooran ah ayna deganaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuusleyda dagaalada oo ahaa kuwa aada u xoogan la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay deegaanada alkowthar ceel cali axmed daarunicma iyo deegaanka cali fooldheere ciidamada dowladda federaalka sida looga bartayba waxay fureen cagta waxayna noqdeen ciidamadii ku sugnaa deegaanadaasi hal dhumay oo hal dhaan raacay kadib markii ay ka war heleen dagaalyahanada al-shabaab oo soo jiiray difaacyadii ay naftu ku qancisay inaysan soo jiiri karin ciidamada xarakada al-shabaab balse riyadii ay ku taameeyeen ay noqotay mid malaawaal ah kadib markii ay ka war heleen rasaasta noocyadeeda kala duwan oo dushooda ka hiilaacaysa askarta dowladda federaalk ayaa isaga carray deegaano dhowr ah oon dagaal ka dhicin oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo iyaguna maqlay saaxiibadooda oo lagu feenanayo deegaanada kaabiga ku haya haddii aysan cararin ay soo gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay u gurmadaan iska badaaye mid weliba ayaa bilaabay inuu firxado deegaanada dib gacanta mujaahidiinta usoo galay waxaa ka mid ah deegaanka ceelbaraf ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe oo lagu xasuusta inuu ka dhacay weerarkii taariikhda gale ee lagu xasuuqay ciidamada afrikaanta burundi sawiro ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada warbaahineedda alkataib ayaa lagu arkayaa dagaalyaano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo taagan gudaha magaalada waxayna dhulka soo dhigeen calanka dowladda federaalka iyo kan maamulka isku magacaabay hirshabeelle beddelkoodana waxay sureen raayada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya dushiisa ahaatee sawirada ay baahisay mu'asasada alkataib sidoo kale waxaa ka soo muuqanaya boqolaal shacab ah oo daawanaya dhoolotusi militari oo ay samaynayaan ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo gacanta ku dhigay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe durbadiiba sida sawirada laga dheehanayo mujaahidiinta waxay bilaabeen inay sugaan amniga magaalada dagaaladii shalay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ku daba fiilaya weerarada malaaxiimta ah ee qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo la isaga dafcinayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha kuwaasoo gebi ahaanba ka soo horjeeda in laisku xukumo shareecada raxmaanka khasaare dhaawac ayaa ka dhashay shil ka dhacay degmo ka tirsan waqooyiga soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar maalintii shalay shil gaari ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada salaxli ee waqooyigii soomaaliya halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan shilkan oo geystay khasaare dhaawac iyo mid hantiyad ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka qolcadii oo hoostaga degmada salaxli ee waqooyigii soomaaliya inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhaawacantay shilkan kaasoo yimid kadib markii uu rogmaday gaariga nooca loo yaqaano saarifka oo halkaasi marayey sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa waxaa lagu arkaya burburka ka dhashay gaariga kaasoo gebyahaan burburay gaarigii rogmaday muddooyinkii dambe dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay somalilan waxaa aad ugu soo badanaya shirarka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaare isugu jira dhimisho dhaawac xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay dalka elitreya ee dhaca qaaradda afrika warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi wararka ka imaanaya magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya ayaa ku waramaya in xaalad deg deg ah looga dhawaaqay magaaladaas iyo guud ahaan dalka dad ku sugan magaalada asmara ayaa soo warinaya in xukuumadda asmara ay heegan gelisay ciidankeeda sidoo kalena amartay maamulada dalkaasi ka jira ay deg deg u howlgeliyaan ciidanka shaqadana lagu soo celiyo kuwa fasaxa ku maqan dadka ay da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa lixdan sano ayay sidoo kale xukuumadda asmara maamulada ka jira dalkeeda ku amartay in si deg deg ah tababar ugu xareeyaan xaaladaha la soo rogay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in muwaadinka ay da-diisu ka yar tahay konton sano uusan dalka ka bixi karin rag iyo dumar kuu doonaba ha ahaadee tani ayaa argagax ku abuurtay dadka shacabka ah ee ku dhaqan dalka eritereya waxayna sii kordhisay walaaca laga qabo in etoobiya iyo eritereya ay mar kale ku dagaalamaan gobolka xaaladahan ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka warfaafinta ee eritereya uu si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynihii hore ee etoobiya kaas oo sheegay in asmara ay u diyaargaroobayso dagaal ay mandiqadda ka horiso faragelin ballaaranna ku hayso etoobiya hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha alkalsisto xoolaha lagu iibiyo degmada buulaburde maxamed qaasim ayaa warkan la diyaara hoosdhac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha lagu iibiyo degmada buulaburde waxaa loo sababeynaya hoosdhacan roob-la-aanta ka jirta dalka taasoo saameyn ku yeelatay xoolaha iyo daaqii oo ay waayeen arrintan waxaa ka hadlay oo warbaahinta uga warramay dad ku sugan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaan ahay dalaaleen dalaalayda geela ee suuqa buulaburde ganacsiga suuqa geela marba waa iska nuuc xiliyadan abaaraha iska jiro xooluhu xaaladoodu sidii hore ma ahan ogow xoolaha jiilaal ahaayo abaaraa jiro maanta daaq waa yaraay saas awgeed xooluhu waa xoogow hoosu dhacaa ku yimiday marka saas waa abaarahaa keenay daaqla'aantaa keentay neefka haddowna daaq helin ouna biyo helin waa xumaanayaa dhiiggiisaa isbeddelaya
wakhtiyada lagu jiro wakhtiyadii hore waxaa yimiday abaaro iyo colaado iyo kulaylo badanaa yimiday sidaas darteed xooluhu isu imaadka meel kasta loo yimid dartiis hoosu dhacaa yimiday saasay tahay haddana neefba neefkuu ka dhiig badan yahay ayuu ka bedelmayaa bilooyinka ugu dambeeyey waxaa suuqyada xoolaha ee deegaanada soomaalida laga dareemayey hoos dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha xoolaha la kala siisto xaaladan ayaa timid kadib markii ay yaraadeen roobabkii ka di'i jiray gudaha waddanka soomaaliya wilaayada shabeellaha hoose ayaa dowlad diiniya u qabatay nabadoonada beesha hintire ee degta qaybo ka mid a gobolkaas maxamed muude axmed abow muslim ayaa warkaas la diyaaraa maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo maktabka dacwada degmada afgooye waxay dooru u qabteen odayaasha nabadoonada beesha hintire ee degtaa deegaanka beledul aamiin duleedka magaalada afgooye dowladani ayaa soconaysay kow iyo toban maalmood iyada oona nabadoonadu intaa maalin ay soconaysay dowladani waxay ku qateen duruus kala duwan taas oo odayaashu sheegeen in ay wax badan ka faa'iideen dowladani ayaa soo qabanqaabiyey maamulka wilaayada islaamiga ah iyo maktabka dacwada degmada afgooye nabadoonada beesha hintire ee dowladani ka faa'iidaystay oo gaarayey afar iyo toban qofood gunaanadka dowladda kadib nabadoonadii ka faa'iidaystay duruustii lagu qaadanayey oo warbaahinta al-furqaan u warbixiyeen maalimaha ay socotay waxaan ka faa'iidnay salaada tawxiidka tarbiyat islaam iimaanka ayaan ka faa'iidnay alxamdulilah allah ayaa mahad iska leh walaayada islaamka ayaa mahad iska leh waxay noo socotay kow iyo toban saddex horeysay ilaa iyo sideed kow iyo toban cashira waxaan ka qaatay waa sheegi karahaa saadka aan qaadanay dalaa'ilka iyo taladhiiska iyo salaatu sifatanabiy ayaan qaadanay dowladda dadka luu qabtay waxaan ka toobneen afar iyo toban ruux beesha hintire odayaashaafguuriyo gaar ahaan belbel aamiin dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada degmada iyo maamulka wilaayada shabeellada hoose waxay inta badan u qabanayaan dowraadkan in bulshada laga saaro jahliga warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga ee alfurqaan faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxaya dalka ivorycost kadib toddobiyo afartan sano oo gumaysi ku joogay faransiiska ayaa isaga baxaya dalka ivorycost ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kadib khilaafyo xoogan oo soo dhexgalay baariis iyo dalalka saaxilka isagoona waddankaas ku sugnaa nusqarni madaxweynaha waddanka ivorycost ayaa ku dhawaaqay in dhammaadka sanadkii hore in faransiiska uu kula heshay in uu dhammaan ciidankiisa kala baxo dalka isagoona xuseen askariga ugu dambeeya uu ka bixi doono dabayaaqada bisha janaayo eena soo dhaafnay tan iyo dhammaadka sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya baariis iyo wadamo badan oo dhaca galbeedka afrika taasoo ku khasbaysa ciidamada faransiiska inay isaga baxaan dalalkaas kadib markii ay soo afjareen heshiisyadii militariga ay ku joogeen wadamadii ay horey u gumaysan jireen warkii dhegaystayaal saakay aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa inagaynta